Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayaan in ka badan afartan iyo shan arday oo baratay xifdinta Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxday Markiiska Ibnu Caamir. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka markiiska, culimo udiin, waalidiin, macalimiin iyo martirsharaf kale. Maamulaha Markiiska Ibnu Caamir ee magaalada Muqdisho, Ustaad Sheekh Yaxya ayaa ka warbixiyay munaasabadda.
ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku guuleeyo masiiradiinna waxbarashada ee hadda bilowga idiin ah maanta waxaad joogtaan maalintii xafladda qalinjibinta waa maxaddo ka mid ah ee maxadaadka idin sugaysa masiirada iyo socodkaan dheer ee cilmiga ay u gelaysaan insha allahu tacaala ayay qayb ka tahay marka waxaan rajaynaynaa inay bilow khayr idiin noqoto insha allahu tacaala aad ku guulaysataan Qaar ka mid ah martirsharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
sida laga wariyo alimaam axmed ibn xambal raximah llah annaasu axwaju ila alcilmi minhum ila aطacaami washaraab dadku cilmiga ayay uga baahi badan yihiin cunnada iyo cabitaanka maxaa yeele cilmiga qalbiga ayaa ku noolaanaya waqti walba iyo saacad walba iyo daqiiqad walba ayuu qofku u baahan yahay adduunyadiisa ayaa ku hagaagaysa aakhiradiisuna way ku hagaagaysaa laakiin cunnada iyo cabitaanka waxaa laga yaabaa maro badan inuu ka maarmi karo waxa uu ka faa'iidayana waa un adduunyadiisa inuu ku moodo cilmiga sidaa u qiimaha badan in juhdi badan iyo dadaal badan iyo awood badan lagu bixiyo waa mudan yahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladdan qiimaha badan oo quruxda badan oo runtii lagu maamuusayo wiilal iyo gabdho bartay waxa la barto waxa ugu khayrka badan oo ah kitaabka iyo sunnada laguna bogaadinayo barashada culumta shareecada loogu yeerayo bulshada dhammaanteed inay ka qayb qaataan oo awlaaddooda baraan culumta shareecada oo barashadoodu aynan ahayn ikhtiyaar iyo doorasho bal ay tahay waajib aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay Dubcadan waa dubcadii shanaad ee ka aflaxda Markiiska Ibnu Caamir ee magaalada Muqdisho tan iyo markii la aasaasay.